saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay fal amni darro ah kaas oo ay geysteen burcad hubaysan oo bartilmaameysadii wiil dhallinyaro ah goobjoogyaal ayaa sheegay in kooxda burcad ah ay isku dayeen in ay dhacaan taleefoonka gacanta u watay wiilka hase yeeshee muran kooban ayaa dhex maray labada dhinac taas oo sababtay in burcadda ay rasaas ku furaan wiilka islamarkaana ay dhaawacaan wiilka la dhaawacay ayaa lagu magacaabaa saalim wuxuuna hadda ku jiraa isbitaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan falalka burcadnimo ee kusoo noqnoqday magaalada beledweyne ayaa qayb ka ah xaalada amni xumo ee ka jirta magaaladaasi waxaana isa soo taraya oo sii kordhaya dhibaatooyinka ay geysanayaan burcad hubaysan iyo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si bareer ah u dhibaateeya shacabka iyagoo mararka qaar u geysta dhac dhaawac iyo dil toos ah dhowaan ayay ahayd markii isla magaalada beledweyne lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanayay mootobajaaj waxaana dilkiisa fuliyey kooxo burcad ah oo ilaa iyo hadda aanan la qabanin bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ku dhiban maamulka la baxay hirshabeelle iyo ciidamada dowladda federaalka